maraykanka waa deeqbixiyaha ugu weyn ee soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadanimada tan iyo markii maamulka madaxweyne donald trump uu amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhowaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo dhowr iyo sagaashan maalin ah waxaa soo baxayay isweydiin ku aadan saameynta ay soomaaliya ku yeelan karto hakintaasi taasoo hadalhayn badan dhalisay laakiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay caddaysay in hakintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhinacooda wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin taageeradii maaliyadeed ee ay ka heli jireen dowladda maraykanka wuxuu kaloo sheegay in washington ay ka wada hadleen sii wadidda kaalmooyinka inkastoo qayb ka mida mushaaraadka ciidamada danab ay dhinacooda u soo wareegtay wuxuu qiray in maraykanka uu yahay dalka ugu weyn ee deeqaha ku bixiya soomaaliya isla markaana ka cafiyey deynta ugu badan
dowladda maraykanku waxay ka mid tahay dowladda ama waxay tahay dowladda kaalmada ugu badan ee dowladda soomaaliya siisa kaalmadaasi waxay isugu jirtaa mid amni mid horumarineed iyo mid bini aadminimo intaba taa keliya maahae runtii dowladda maraykanku waxay ahayd dowladda deynta ugu badan inaga cafiday keligeed baa lacag hal bilyan ka badan inaga cafiday marka waxaad dareemi kartaa xidhiirkaasi sida uu u baahsan yahay una qoto dheer yahay marka deeqahaas layna siiyo amniga oo kale tusaale haddaan usoo qaato lacag ku dhow half bilyan ama shan boqol oo milyan ayay geliyeen sanadkii oo ay dowladda maraykanku ku kabtaa amnigaasi wuxuu isugu jiraa kabkaasi mid danab la siiyo iyo mid ciidamada xoogga la siiyo sida hadda wararka u dambeeyey iyo wadahadaladii u dambeeyey maraykankana dhex maraya ay ka jiraanna wax weyne iskama bedelin kaas lacagtaa shantaa boqolee milyani sideedii bay u soconaysaa waanan uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka inay runtii soomaalida ilgaara ku fiirisay danab qayb yaroo ka mid oo mushaharka ka mid ah ayaa dowladda kusoo wareegtay oo marka horeba qorshaha ku jirtay inay kusoo wareegto taana dowladda bixisay oo waxaa lagu daray kharashaadka ciidamada ee mushaharaadka in dowladdu bixiso laakiin lacag shan boqol oo milyana oo amniga la geliya sideedii ayay ayay u soconaysaa
marka laga soo tago arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada deeqaha maraykanka uu siiyo soomaaliya ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaalada kasoo kabashada colaadaha iyo arrimaha bini'aadanimada ee dalka ku yaala bariga afrika waxayna soo socdeen tan iyo markii ay dhacday dowladdii milatariga wasiir biixi iimaan ayaa dhinaca kale ku bogaadiyey dowladda maraykanka inay joogtaysay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay soomaaliya xilli dunida ay ka jiraan culayse dhaqaale wuxuu sheegay in la fasaxay kabkii gaarka ahaa ee la siin jiray hay-adaha dowladda
waxaa kaloo iyana aan ka mahad celinaynaa lacagaha humanitarianka ama bini aadminimada ku baxa oo dowladda maraykanku noo xaqiijisay inay iyana sidoodii u soconayaan dhaqaalaha soomaaliya ay maraykanku gelin jireen waxaa runtii weynoo iska bedelaya sida hadda aan ku wada hadalnay dowladda maraykanka ma jiro waanawaanan ku bogaadinaynaa runtii aad iyo aad baan uga bogaadinaynaa iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha ee dunida ka dhacay ay jiraan in dowladda maraykanku ay mudnaan gaara siisay dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray oo wax lagu farxo waanaan uga mahad celinaynaa waxaa kaloon tilmaamay maalintii baarlamanka aan joogay in hay-adaha ay saameynta ku yeelatay f r c ka mid tahay oo kab la siin jiray iyadana waxaan rabaa dadka soomaaliyed in u sheego iyadana waa la fasaxay oo sideedii bay u socon doontaa marka guud ahaan culeysyadaas guud ee caalamka ka jira dowladda maraykanku si gaa il gaara bay dadka soomaaliyeed ku fiirisay waxaanay ogolaatay in kaalmadii ay inteedii badnayd sideedii ahaan doonto hadalka wasiirka maaliyadda ee ah in maraykanka uu sii wadayo kaalmada uu siiyo soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli arbacadii lasoo dhaafay uu golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka hor sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay uu soo wajahay culays dhaqaale kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka wuxuu sheegay in saameynta culayska dhaqaale ay keentay inay dhabarka u ritaan bixinta mushaaraadka ciidamada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan siduu yiri culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ina faraya haddii culaysyo mushaaharaadka la xidhiidha yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba
hadalhaynta ku saabsan in soomaaliya ay saameyn karto hakadka uu maraykanka geliyey deeqihii dibadda ayaa ka dhex jiray baraha lagu gorfeeyo arrimaha soomaaliya ka hor inta aysan xukuumadda soomaaliya caddaynin sii socoshada kaalmada ay ka hesho maraykanka